bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal subax wanaagsan waa subaxnimo arbacaha taariikhdan ay ku beegan tahay kowda bisha juun sannada labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada wararka raadiyo muqdisho saako idiihayana waxaa ugu door karoona marwada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda oo kormeer ku tegay qaar ka mid ah goobaha ay ka socdaan imtixaanaadka shahaadiga ayaa boogaadiyey siday u socdaan imtixaanaadka kuna tilmaamay tillaabo hore loo qaaday taliska ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa sheegay in ay joogteynayaan howlgallada lagu tirtirayo maleeshiyaadka al-shabaab si looga hortago dhagarta ay u maleegayaan ummadda soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee kuwa amisom ayaa howlgallo ka sameeyey deegaano hoostaga galcad waxaana ay kula wareegeen deegaano horle oo ka tirsan gobolka galgaduud golaha wasiirada cusub ee dalka turkiga ayaa ansixiyey lacag deeq ah oo bilowlow dowladda turkiga ay siinayso soomaaliya taasoo gaaraysa laba milyan oo dollarka maraykanka haween la baray xirfado kala duwan oo ay ku shaqeeyaan ayaa loo soo gebagabeeyey kadib munaasabad tababar loogu soo xirayay oo lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maamulka degmada waaberi ee gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo xalay laga sameeyey qaybo ka mid a degmadaasi oo lagu burburinayay dhismooyinka sida sharci darada ah looga dhistay hareeraha waddooyinka aqhbaaraadka dibaddana waxaa ugu dorkaroon shaqaalaha tareenada ee dalka faransiiska ayaa shaqada joojiyey iyadoo ururada ay ku midaysan yihiin ay sii wadaan mudaharaadyada ay ugu soo horjeedaan isbeddelada la qorsheynayo in lagu sameeyo shaqaalahaasi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxaayn dhegaystayaal qodobadii wararkeena ugu door karoonaa iminkana u diyaar garooba warkii oo fidsanna marwada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda oo kormeer ku tegay qaar ka mid ah goobaha ay ka socdaan imtixaanaadka shahaadiga ah oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada ayaa boogaadiyey siday u socdaan imtixaanaadka kuna tilmaamay tillaabo dhinaca horumarka ah ee loo qaaday faahfaahinta warkaan waxaa inoo haya waryaheena ibraahim guudle isxaaq wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo marwada madaxweynaha dalka oo ay weheliyaan wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta waxa ay kormeer ku tageen dugsiga sare ee sheekh xasan barsame dugsiga sare ee yaasiin cismaan iyo xarunta jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo intaba ka mid a meelaha uu ka socdo imtixaan ka midaysan oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya mas-uuliyiintan oo kormeeray fasalada ay ardayda imtixaanka ku galayaan islamarkaana ardayda imtixaanka galaysa u qeybiyey biyo ay cabaan inta ay imtixaanka ku jiraan ayaa ugu horeyn gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka soomaaliyeed canab xasan cilmi oo xubnaha kormeerka sameynaya ka mid ahayd waxay uga mahadcelisay hooyooyinka soomaaliyeed sida ay carruurtooda ugu dadaaleen in heerkan waxbarasho ay soo gaarsiiyaan haddaannahay hawlooyinka soomaaliyeed ee soo barbaariyay carruurtan ee ka soo saaray waxbarashada wakhtiga adag ay ku dhex dhasheen ku dhex koreen waxna ku soo baray waalidiintana waxaa lala jasakalla qayr ilaahay idinka sii abaalmarin iyo taageerista aad taageerteen ee hooyo waliba ay tiri cunugga waa inaad imtixaanka dowladda gashaa waalidku laftigiisu wuxuu ka qaatay waajibaad weyn iyo wacyigelin weyn wuxuu ku dhiirigeliyay ilmihiisii inuu imtixaanka dowladda fadhiisto wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulaahi bilan nuur ayaa sharaxaad ka bixiyey tirada ardayda imtixaanka midaysan sanadkan u fadhiisatay iyo xarumaha ay ku galayaan waxaa wasaaradda waxbarashada sharaf weyn u ah inay maanta marayso imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare maanta maalintii afraad iyadoo ay gelayaan imtixaanka u fadhiisanayaan dhammaan gobollada dalka sagaal iyo toban kun boqol iyo labaiyo toban arday magaalada xamar afartan iyo toddoba goobood ayaa xamar ku gelaysa imtixaanka gobolladana lix iyo toban goobood ayaa lagu gelayaa waxaa sharaf weyn noo ah maanta waftigaasi inuu noo yimaado inuu ardada u qaybiyo sharaab iyagoo ku dhiirigelinaya yacnii qarannimada in kor loo horay loo qaado wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye oo u hambaliyey ardayda imtixaanka sanadkan u fadhiisatay ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan oo ay ka shaqeeyaan horumarka dalkooda haddaynu innaku wax qabsanno innakaa guusha gaadhayna adduunkuna waxbuu inala qaban karay haddayna innagu gacmaha isqabsan oo u diyaargaroobin inaynu wax qabsanno cidina wax inalama qaban karto marka shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay halla iskarab istaago berri baa dhiman sidaasoo kale weyn carruurta biyo iyo cabbitaan ganacsatada iyo dadka wax haysta iyo dadka warshadaha leh waxaannu ku dhiirigelinaynaa inay berri oo kama dambaystii ah maanta iskuullo badan baannu tagnay kulligood waxaan isku dayaynaa meelaha taxaawun ka socda inaannu biyo geyno iyo cabbitaan sidaa uu sheegay wasiirku waxaa nala jira tiimam kale oo iyaguna iskuullo kale maraya oo marwada madaxweynuhu ka mid tahay maama sahra waxaan doonaynaa dadka soomaaliyeed ku dhiirigelinaynaa hadday itixaankan tahay iyo hadday wax kaloo dalka loo qabanaya tahay hadday dibudhiska tahay hadday dadka dhibaataysanee la caawinaya tahay hadday dadka dhibaataysan aan waxba haysane la afurinaya tahay rabadaan baa soo gelaysa ummadda soomaaliyeed ninba shilinka uu hayo waa inuu qofka kale ku caawiya marwada madaxweynaha dalka marwe sahre cumar xasan ayaa u hambaliyeysay ardayda imtixaanka galaysa iyo wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxayna sidoo kale u sheegtay dhallinyarada soomaaliyeed inay yihiin mustaqbalka dalka islamarkaana dowladda soomaaliyeed ay mar walba garab taagan tahay dhallinyaradeenna soomaaliyeed dalka iyo dadkaba iyagay sugayaan inay maaragtay ay kor u qaadaan waxqabadkooda iyo maarata waxbarashadooda dowladdoodana haddii ilahay idmo way garab taagan tahay waadna arkaysaan berigii dhibka aannu qabnay meeshaannu joognay dad badan baa og dhallinyarada qaar inay ogeyn baa macquula laakiin hadda alxamdulilaah waa soo kabanaynaa waa annagaas idhi garab taagan rabna inaad maaragtay waari mayside maaragtay warra ka haro inaan hawshii wax ka qabanno carruurtii garab istaagno aad iyo aada umahadsantihiin waxaa maalintii afaraad in ka badan afartan xarumood oo ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho ka socda imtixaan ka midaysan oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya waxaana meelaha qaar imtixaanka uu ka socdo sidoo kale ku sugnaa haween soomaaliyeed oo ka shaqaynaya nadaafadda goobahaasi ibraahim gudle isxaaq telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
taliska nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa sheegay inay joogteynayaan howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab si looga hortago dhagarta ay u maleegayaan shacabka soomaaliyeed afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda soomaaliya cabdikaamil macani shukri xirsi oo la hadlayay reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa tilmaamay in howlgallo ay ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah magaalada muqdisho ay kusoo qabqabteen gaari ay ku xiran yihiin walxaha qarxa iyo maleeshiyaadkii la socday waxaana uu shacabka ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga hortago dhagarta ay maleegayaan maleeshiyaadka caadaystay daadinta dhiigga dadka muslimiinta ah ee ugus
howlgalka maanta laga sameeyey ceelasha biyaha ama inta udhexayso inta udhexayso x control ilaa iyo ceelasha intaa inta udhexayso howlgalka laga sameeyey wuxuu ahaa markii horeeto baabuur gacanta lagu dhigay oo ciidanka hay-adda iyo sirdoonka nabad sugidda qaranka ay gacanta ku dhigeen baabuurkaasi waxaa saarnaa hub iyo waxyaabaha qarxa ayaa saarnaa baabuurkii iyo dadkii lagu qabtay qeyb kamid ayaa lagu raadiyey howlgalaa lagu qaaday howlgalka lagu qaaday waxaa lagu soo qabtay ilaa iyo afar qof uu ka mid yahay horjoogihii soo abaabulay qarxaas iyo baabuurkaas uu kamid yahay ee gacanta
waa tahay marka howlgalku ma mid qorshaysan buu ahaa mise waxaa jiray xogo ay ciidamadu amnigu hayeen oo ay ku howlgaleen waxaa jiray xogo markii hore ay hayeen amnigu oo ay ku howlgaleen oo baabuurkaas ay ku qabteen xogtaasi markii baabuurka lagu qabtay asagii ayaa xog kaleeto lagu raadiyey taasaa waxay keentay marka in lasoo qabto horjoogihii soo abaabulay baabuurkaas iyo wixii saarnaa iyo hubkii intuba lasoo qabtay waxaa lasoo qabtay waa ilaa iyo afar al-shabaab ugus ah iyo oo uu ku jiro macnaha ninkii soo abaabulay horjoogaha uu ahaa iyo hubkoodiiba intuba waxay dhakaayeen nimankaasi niman rabay inay ka geystaan dib informationkii lagu helaayay warbixinta magaalada muqdisho ay isu soo abulaayeen ay kusoo socdeen marka hay-adda ayaa ka ka ciidamada ayaa ka hortimay waana lasoo qabtay ayaga iyo intii ay wateen oo qofkiyo ahaa iyo gaadiidka isticmaalayeen waa tahay marka ee, ka waran ee, howlgalkan ay ciidamadu sameeyeen iyo natiijada laga gaaray iyo ee, fashilka ku yimid ee, damaaciga argagixisada al-shabaab iyo ee, isbeddelka ee, arrintan ay ka dhalin karto ee, amniga caasimadda Eh, waxay ku tusinaysaa eh, arrintaani waxay ku tusinaysaa eh, feejignaanta iyo iyo iyo iyo waxaan ku dhahay sida qaabka ay u wada shaqaynayaan eh, laamaha ammaanka iyo bulshadiisa ay wada shaqaynayaan maxaa yeelay eh, in la helo warbixin eh, ugus ama eh, ciidanka, eh, ama eh, maxaan ku dhahay cadowga ummadda soomaaliyeed in ay isku dayayaan inay dhibaateeyaan oo dhibaato ay soo aawidaan in la helo oo cadowgan waxawaaye waa arrin eh, socda waaye marka eh, gacanta ayaa lagu soo dhigay waxayna taasi keenaysaa in eh, insha allahu hadii ilaah yidhahdo xoogab fara badan intaa ka badana laga helo eh, amnigii eh, waxaan ku dhahay magaaladana uu insha allahu sidaas uu ku adkaado
howlgalladan ay ciidamada ammaanka ee dowladda ay ka sameeyeen duleedka magaalada muqdisho ayaa qayb ka ah howlgallada lagu baacsanayo maleeshiyaadka al-shabaab ee ka socda qeybo ka mid ah gobollada dalka ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa nabadilaalinta midooda afrika ee amisom ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaano hoostaga galga- galcad waxa ay kula wareegeen deegaano horle oo ka tirsan gobolka galgaduud oo hore ugu sugnaayeen maleeshiyaadka nabaddiidka ee al-shabaab korneel axmed maxamed tareedisho oo ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanka galcad ayaa arrintan ugu waramay redio muqdisho maasha allah eh, ilaaha maxadda iskale marka hore eh, marka xiga ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed eh, maxaan ku irahdaa iyo ciidamada amisom gaar ahaan kuwa etoobiya waxay howlo ka wadaan deegaanada hoos yimaada degmada eh, galcad Eh, sidoo kale waxay aada iyo aad eh, ilaahay loogu mahad celinaya inay la wareegeen deegaano badan oo tuulooyinkii degmadan hoos imaanayay inta badan oo ay cadowga marka horeba ay shacabka ku dhigaayeen oo ay ugu dambeysay eh, maxaan ku irahdaa tuulada eh, ceel hareeri iyo maxaan ku irahdaa meexaan iyo agaarkaas oo dhan sidoo kale waxaa la furay wadadii eh, dheereed oo maxaan ku irahdaa musugawaay iyo halkaas oo dhan maraysay Eh, waxaa kaloo jira codsi hadda ee naga soo gaaray dadka degan degmada galhareeri iyo tuulooyinka ay xukunto sida maxaan ku irahdaa tawfiiq iyo maxaan ku irahdaa bargaan iyo- iyo deegaanada noocaasa sidoo kale degmada ceeldheer iyo deegaanada ay xukunto eh, maxaan ku irahdaa sida eh, cali afrax iyo halkaas oo dhan insha allah waan tegi doonaa jacar iyo maxaan ku irahdaa deegaanada hoos yimaada degmada ee galhareeri waana u soconnaa waxaanan ka dhabayn doonaa codsiga shacabka nooga yimid hadduu ilaaha yidhaahdo
golaha wasiirada cusub ee dalka turkiga ayaa ansixiyey lacag deeq ah oo bil waliba dowladda turkiga ay siinayso soomaaliya taasoo gaaraysa laba milyan oo dollarka maraykanka faahfaahinta warkan waxaa inoo haya waryaheena yuushac sheekh cabdulaahi
golaha wasiirada cusub ee dalka turkiga ayaa ansixiyey lacag deeq ah oo bil walba dowladda turkiga ay siinaysa soomaaliya taas oo gaaraysa laba milyan guud ahaana isku darkeeda ay dhan tahay labaatan iyo afar milyan wargeyska rasmiga ee dowladda turkiga ayaa maalinnimadii shalay shaaciyey waxa uuna cadeeyey in lacagahan kaalmada ah lagu kaabi doono miisaaniyadda dowladda iyo deeqaha hay-adaha iyadoo la siinayo soomaaliya si qayb qayb ah qaybta ugu horeysa ayaa waxay noqonaysaa lix milyan oo dollar oo halmar la siinayo soomaaliya kadib markii loo- lasoo mariyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga si loogu dhigo qeyb qaab heshiiseed labada dowladood ay gaareen sida laga sida laga warqabo waxaa toddobaadkan dekada magaalada muqdisho kusoo xirtay markab ay leedahay dowladda turkiga kaas oo sida gargaar bini-aadanimo oo loogu tala oo gaaraya sideed milyan oo dollar laguna talagalay dadka ay saameeyeen daadadka iyo dhowaan abaarihii ku dhuftay dalka soomaaliyeed
maasanid yuushac maamulka gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay xalay ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah magaalada muqdisho taasoo lagu burburinayay dhismooyinka sida sharci darada ah looga dhistay hareeraha wadooyinka waxaana ay qayb ka yahay howlgal- howlgalkaasi bilic soo celinta caasimadda afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa arrintan ugu warbixiyey radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aada iyo aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq maxamed faarax shiino Eh, xaaladda magaalada muqdisho waa mid caadiya wax hadda eh, dhibaato ay haba yaraatay kamay jiraan dawil nabdoon ayaa saakay ay ku waabariisatay Eh, magaalada waxaa ka socda howlo dib u howlgelin ah oo dib dhidacu soo celin ah oo habeen iyo maalin laga wado magaalada hadday ahaan lahayd in dhammaan la baneeyey saad ku aragteenba kabaradii iyo waxyaabaha laamiga soo galaya dhan waa laga saaray guud ahaan magaalada dhan hadday ahaaneed kuwa qaadka lagu iibiyo hadday ahaaneed kuwa sambaqadaha ah ee laamiga faras magaalaha kusoo jeeda ee bartanka laamiga yaalla hadday ahaan lahayd eh, kuwa la yidhaahdo dee aasama sharaafta camal u dhisan eh, ee laamiga soo galaya waxyaabahaas oo dhan dowladda hoose shaqay ka qabatay laga soo bilaabo eh, kilomitr zero ilaa aeroboortka waad soo fiirin kartaan si hadda tahay ama bilicda loo soo celiyey eh, wax qashin la yidhaahdo iyo wax al- eh, kabar ah iyo wax sandaqad ah halkaas horta ma yaalaan xalay waxaa laga shaqaynayay eriyada laga bilaabo dabka ilaa aeroboorka laga bilaabo hoteelka naasama lodwan ilaa iyo dekada ee laga qaadayo guud ahaan eh, waxyaabaha yaalloo dhan Eh, taasna diya- diyaargarow weeyaan oo loo diyaargaroobayo eh, howl dhowaan dhici doonta insha allah haddii ilaahay
afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayuu kaasi ah dhegeystayaal oo radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ugu waramayey howlgallo ay ciidamada dowladda ay ka sameeyeen qaybo ka mid a magaalada muqdisho taas oo lagu burburinayay dhismooyinka sida sharci darada loo dhistay haween la baray xirfado kala duwan oo ay ku shaqaystaan ayaa loo soo gebagabeeyey kadib munaasabad lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug faahfaahinta warkan waxaa inoo haya weliyaheena cabdirasaaq maxamed axmed
tababarkan oo ahaa mid lagu bareeyey qaar ka mid ah haweenka magaalada gaalkacyo xirfado kala duwan ay ugu horayso harqaanka iyo tolmada dharka ayaa waxaa magaalada gaalkacyo loogu soo gebagabeeyey xubno ka tirsan ururka haweenka degmada gaalkacyo kuwaasi oo muddo shan iyo toban cishaan la barayay xirfadahaasi tababarkan oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug oo gacan ka helaya ururo maxaliya iyo hay-ado caalamiya ayaa waxaa xiritaankiisii ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka degmada gaalkacyo iyo xubno ka socday ururka haweenka galmudug ugu horreynna waxaa madasha xiritaanka tababarkani ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug cabdiraxmaan maxamed axmed waxa uuna faahfaahin ka bixiyey ujeedka tababarka muddada uu socday iyo cidda gacan ka siinaysay maamulka degmada gaalkacyo
halkaan waa loo sameynayay haweenka degmada gaalkacyo horta waxaan ugu soconayay muddo shan iyo toban bilood tababarkaani waxaa tababar ay soo qabanqaabisay degmada ururka haweenkana loo qortay waxaa soo qabanqaabiyo qabanqaabada kaga qaata degmada gudoomiya ururka haweenka maamul aanur biibane waxaan rajeynaynaa insha allahu in haweenka sidii tababarkan loogu takalay uga faa'iideysteen deegaankana ay uga faa'iido badan insha allah
guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug maymuun calinuur geefane oo iyana ka hadashay munaasabadda xiritaanka tababarka ayaa uga mahad celisay maamulka degmada gaalkacyo iyo ururadii ka gacan siiyey tababarkani dowladda hoosena waxaan leenahay maanta wax qurux badan ayaad haweenka u soo saarteen mar walba inaad ogaataan haweenku waa een, waxa waaye haweenka nugul nugul haddaa maqasho waa haweenkii caruurta Een, gabdhahana waxaan rabaa inaan u jeediyo dardaaran oo aad oo waxaad tihiin macalimiin hadda wixii ka dambeeya macalimiin ayaa tihiin oo ururka haweenka ah waxaa la rabaa inaad gabadh walba ay ku noqoto meesheeda macalin buuxa oo ay tababarka sii bixiso insha allah haddii ay hay-adba ka heshay haddaysan ka helinba gabadh walba waa macalin adiisti waa inay gurigeeda tababartaa ugu dambaynna waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey haweenkii ka faa'iidaysta tababarka cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo ardayda ay uga soo horjeedaan isbedelada la qorsheynayo in lagu sameeyo shaqaalaha arrintan ayaa la filayaa inay sii kordhiso culeyska gaadiidka horeba ula sii daalaadhacaya shidaalyari madaxweynaha dalka faransiiska francois holland ayaa sheegay inuusan ka laabanaynin isbedeladaasi taasoo ujeedka laga leeyahay ay tahay sidii loo sahli lahaa hanaanka shaqo qorista iyo shaqokeeryada shaqaalaha dowladda ee dalka ay dariska yihiin ee biljinka ayaa iyaguna shaqada joojiyey maalinimadii shalay iyagoo ka cabanaya miisaaniyadda la dhimay shaqa joojinta qaranka ayaa lagu wadaa in lagu dhex arko booliiska macali macalimiinta iyo qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda oo ka qaybgalaya si ay ugu biiraan dalawarada tareenada waardiyaasha jeelasha oo horeyba iyagu shaqada u joojiyey marka laga soo tago miisaaniyadda la dhimay ururada shaqaaluhu waxa ay ka mudaharaadayaan saacadaha shaqo ee isbedelada lagu sameeyey iyo waqtiyada howlgabka oo sare loo qaaday warkii dhegeystayaal oo saakaad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo aan naga intaa cid warkaynu uu seegana waxay dib kaga daalaca kartaa beejka internetka aan ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho dotnet idinkan waad ku mahadsantihiin dhegeysigii la socodka warka subaxnimo saaka waxaa farsameynaya faarax cabdigaas